bsm illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala اlimaamu abu ciisa التirmidiyu raximah اllah taعalى baabu ma jaءa fi اlاغtisaali cinda اlإxraam ixraamka ama xarmashada agteeda qubayska la qubaysto xukunka kusoo arooray wixii ku yimid buu u baab yahay arrintaa caddaynteeda qala xadaana cabdullaahi bnu abi ziyaadi qala xadaana cabdullaahi bnu yacquub almadaniyu ninka cabdullaahi bnu yacquub almadaniyu huwa majhuulu lxaal rawaa lahu abu dawuud wtirmidiyu can ibni abi zinaad can abiihi can khaarijata bni zayd bni haabit khaarijana wuxuu ku jiraa dadka alfuqahaau sabca can abiihi zayd bnu haabit waayo anahu ra-a nabiya sal ll ly slama nebigu uu arkay tajarada isagoo u dhardhigtay liihlaalihi yacni xarmashadiisa ayuu u dhardhigtay waqtasala waana qubaystay yacni dharkiibuu iska bedelay waa intuu qubaystay buu dharkii tolnaana uu iska bixiyey oo uu dharkii cadcadaayay ama marihii go- ama go-yihii uu gashtay ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanun gariib waa xadiid xasan ah buu leeyahay laakiin xasannimadiisu waa xasanun ligayrihi oo ninkan majhuululxaalka ahaa ku jira sanadkan laakiin xadiidku duruq kale uu ku yimid shaahid min xadiidi ibni cabaas ayuu ku ayaa jiro oo nebigu markuu dulxulayfe yimid sidan inuu yeelay iqtasala rasuulu lah sal ll ly slam uma labisa hiyaabahu dharkiisuu gashtay markaasuu markaa laba ragcuu tukaday dabadeed waa xarmaday ayb waxaa laga qaadanayaa marka ixraamka in loo sunneeyo qubays qofka intaanu xarmanin inuu qubaysto in loo sunneeyo qubayskaasna marka ixraamka ayaa iska leh cidiyihii iyo waxaa inuu iska jaro qubaysto barafuun marsado waxaa dhan waa u bannaan yihiin laakiin marka uu yidhaahdo labayka xajatan ama labayka cumratan ama labayka xajatan wa cumratan mar haddii uu dhawaaqo xajkii ama cumradii uu ku dhawaaqo bis waaye markaas barafuun waa ka xaaraan kii hore uu ismariyey laakiin udugiisa iyo udgoonkiisa iyo inay kasoo uu ka soo carfo wax dhiba male nebiga waa marsan jiray oo caa-isha waxay tihi kuntu udayibu rasul rasuula اllahi sala lla ly slama liixlaalihi wa liixraamihi markuu xarmanayana waa u barafuun baan u marin jiray waa qabla ixraamihi intounan xarmanin iyo marka uu xalaaloobayo agteeda oo markuu dhagaxa tuurto ixlaalkii agteeda ayb qaala baabu maa jaa waqaala waqad istaxaba bacdu ahli اlcilmi ahlucilmiga qaarkood waxay sunneeyeen aliqtisaala cinda alixraam qubaysi la qubaysto ixraamka agtiisa wa huwa qowlu shaaficiyi waana imaamu shaafici qowlkiisa qaala baabu maa jaءa fi mawaaqiiti اlixraami liahli اlaafaaq baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii mawaaqiiti lixraami ixraamka mawaaqiiddiisa liahli اlaafaaqi looga yeelay dadka meelaha ka imaanaya bannaanka xajka marka laga hadlaayo aafaaqi waxaa la yidhaha ninka aan maka deganayn ee ka imaanaya bannaanka ninka marka dadka bannaanka ka imaanaya meelaha ay kasoo xarmanayaan caddaynteedii buu u baab yahay xajku wuxuu leeyahay laba nooc oo mawaaq laba mawaaqiid buu leeyahay mid waxaa la yidhaahdaa miiqaat zamaani iyo miiqaat makaani miiqaadka zamaaniga waa shawaal iyo dulqacda iyo tobanka hore ee dulxija waa miiqaat zamaani ah alxaju ashhuru macluumaat buu ilaahay yidhi waqtiga xajka waa bilo la yaqaano marka bilahaas ka hor xaj ma guntan maayo haddaad haddoo kale tiraa labayka xajatan ma kuu xirmaayo leanna lama joogo waqtigiisa bis marka laqwi miyaa mase cumrow isku bedelayaa ahlu cilmigu waa isku khilaafsanu qaar baa dhahayo xaj ma kuugu xirmayo laakiin cumrow noqonaa cumraa laga rabaa markaas kama bixi kartid ayib mawaaqiid makaani ana waa leeyahay oo kuwa makaanigaabuu hadda u baabaystay baabkan hadda marka macnahaasaa ku jiro mawaaqiidda makaanigana waxaa loo sameeyey in aan qof cumro iyo xaj rabo inuusan gudbin ilaa isaga oo xarman maahane mawaaqiidda waxaa loo sameeyey inaan la dhaafin qof xaj iyo cumro rabo inuunan dhaafin ilaa isagoo muxrima ma ahane ayb dhaafidaa la diida laakiin intaan iyaga la gaarin miiqaadkii intaan la gaarin hal yajuusu lixraam ma bannaan tahay in la xarmado adoon miiqaadkiiba gaarin arrintaa iyadaa culammada qaar ijmaacay soo naqliyeen inay bannaan tahay waxaana ka mid ah ibnulmundir iyaa ka mid ah ayb marka qabla almiiqaad waa la xihan karaa laakiin in la gudbo waayo waxaa la diidaya xadiidtanna ay ka warramayaan hadhow marka ayuhumaa afdal in miiqaadkii laga xarmado iyo in laga xarmado qabla almiiqaad yaa fadli badan akaru laima waxay leeyihin miiqaadka in laga xarmadaa fadli badan leanna nebigu wuxuu u xadeeyey oo uu u yeelay macnaa ku jiro saasay dhahayaan qaar ahlu cilmiga ka midana way karaahaysteenba iyaga in qabla almiiqaad xataa la xarmado iyagu imaam maaligaaba ka mid a dadka arrintaa karaahaystay qaala marka haddii uu dhaafana miiqaadka in laga xarmado waajibaadka xajkay ka mid tahay laba shay marka weligaa kala fahamsanow waxa la yidhaha alixraam iyo alixraamu min almiiqaat labay kala yihiin sideeda in la xarmadaa arkaanta xajkay ka mid tahay xajku afar rukni buu leeyahay alixraam sideeda in la xarmado wuquufu carafa carafa in la istaago dawaafu alifaada ama dawaafu alrukni iyo alsacyu bayna asafa waalmarwa afartaas arkaanta xajka marka alixraam waa rukni in miiqaadka laga xarmadaana waa waajib waajibaadka xajka ka mida waajibka iyo rukniga meeshaan marka la joogo maxay ku kala bedelan yihiin waxay ku kala bedelnaanayaan waajibka waa la kabi karaa oo haddii waajibka laga tago qofka dam ayuu ku kabayaa dhiig neef ariga buu qalayaa hadduu waayana toban maalmood buu soomayaa toban maalin oo saddex xajka ay tahay toddobana bannaanka laakiin rukniga haddii la dhaafo isaga lama kabi karo hadda halkan marka mas'aladan wuxuu ka hadlayaa waa alixraamu min almiiqaat mutlaqu lixraam waa ka soo hadalnay ama awjuhdiisa wuxuu ahaa qiraan ifraad tamatuc mid un inuu yeelo wa haddii kale qofka camalba ma gelinba ayb middan marka waa alixraamu min almiiqaat hadduu dhaafo marka miiqaadka ee isagoo xaj iyo cumro rabo miiqaadkii uu gudbo labaa loo kala qaadayaa inuu camal bilaabo iyo inuunan bilaabin hadduu camal bilaabay intuu miiqaadkii iska gudbo kadib iska xarmado dawaaf sameeyo camal bilaabo ninkaasi camalkiisii buu iska sii wadayaa hadhowna waxaa laga rabaa dam waajib buu ileen ka tegay haddii isagoon camal bilaabin ou laabto miiqaadkii dib ugu laabto kasoo xarmadana waxba lagama rabo ayb aimadu marka tay u badan yihiinna sidaas ayb qala xadaana axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qala xadaana ismaaciil bnu ibrahim wahuwa macruufu bbni culaya can ayuba wahuwa ayub aلsakhtiyaaniy can naaficin can ibni cumara ana rajula qaal nin baa wuxuu yidhi min ayna nuhilu ya rasuula allah xaggeen ka xarmanaynaa rasuul allow qaala wuxuu yidhi yuhillu ahlulmadiinati reer madiina waxay ka xarmanayaan min dilxulayfa marka yuhilludan waa khabarun bimacna alamri yuhillu macnaha ha ka xarmadeen waay macnaha yuhillu ahlulmadiinati min dilxulayfa wa ahlu shaami reer shaamna min aljuxfa raabaka hadda la iraa meeshaa magaceeda wa ahlu najdin reer najdina min qarnin qarnulmanaasil sayl ayaa la ihaa sayl waa jidka daa'if qaala wuxuu yidhi wa ahlulyaman reer yamanna min yalamlam yalamlam ayay ka xarmanayaan reer yalamlam wa yuqaalu alamlamna waa la yihi ayb qaala wafi lbaabi can ibni cabaasin wa jaabir bni cabdillaahi wa cabdillaahi bni camrin ayb marka xadiidkan intaanuu sheegay dulxulayfa juxfa qarn qarnulmanaasil yalamlam miiqaad kalaa jiru sheegi doono reer ciraaqna daatu cirqin ayay ka xarmanayaan waa shan marka mawaaqiida ninkii miiqaadka ka sokeeya marka oo maka ka xigo isaga ma dibba u laabanayaa miiqaadkii maa lagu kalifayaa maya ninkii degan miiqaadka iyo mako dhexdeeda meeshiisuu ka xarmanayaa kaas isaga gurigiisa iyo meeshuu degan yahay buu ka xarmanayaa ayb xataa ahlu makkata yuhilluuna min makkata reer maka xataa makay ka xarmanaya reer maka hadda waxay samaynayaan ayagu cumro maahane waxay u xarmanayaan waa xaj un oo ilaa cumro reer maka suuragal uma aha iyaga iyagoo maka jooga cumradu ilaa waa ziyaaro waa inay bannaanka u baxaan soo galaan markaas mawaaqiiddaas marka ama jiciraana ama sayl qarnulmanaasilka ama meel unbay tegayaan markaas xilli xaramkay ka baxayaan ayib waxaa kaloon la sheegin ninka dariiqiisu ounan ahayn shantan meel qof waxaa jiri karo dariiqiisu ounan ahayn meelahan oo aan soo kormaraynin meelahan ma diyaarad buu ku socdaa markab buu ku imaanayaa meelaha nebigu tilmaamay ma soo kormaraayo ninkaasi xaggee u miiqaad noqonayso waxaa u miiqaad noqonaysa waxa la yidhaha muxaadaad miiqaad meel ku aadan waa inuu ka xarmado miiqaadkii meel la siman markuu joogo ayuu xarmanayaa shaki hadduu imaadana gurigaagaba ka xarmo dee aada islaada amaad garan weysaa iyo qabla almiiqaad sax waayo ixraamku waa ansaxa adoon miiqaadkii gaarin ina dhaaftaa daran ayb waayahay mawaaqiiddaasna d waxaan dhaafi karin qofka xaj iyo cumro rabo leanna xadiidku wuxuu leeyahay miman araada alxaja waalcumra ninkii xaj iyo cumro aan rabin waa iska dhaafi karaa miiqaadka oo makaad u socotaa madiina danka leedahay xajna uma socotid cumrana uma socotid markaa adigu waa gudbi kartaa ninka aan gudbi karin waa miman araada alxaja waalcumrata dadka marka meelahan ka baxo waxay aada uga hadlaan dadku madiine inay ku hormaraan oo kale waxaa dhacaysa mararka qaar inay diyaaradda halkan kaa qaado miiqaadkii waa dhaafaysaa jiddaad ka degaysaa markaad jiddo ka degto ama makaad aadaysa ama madiina dad baa marka waxay rabaan inay madiine aadaan oo ay hormariyaan ziyaaratu masjidi rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam dadkaasi marka inay miiqaadka dhaafaan ma u bannaanaanaysaa waa u bannaantaha leanna markaas uu dhaafayo xaj iyo cumro ma raba isaga wuxuu u socdaa waxay tahay waa madiina madiinana xajna maaha cumrana maaha wuu gudbi karaa marka ilaa niyo xaj iyo niyo cumra marka aada leedahay baadan dhaafi karin ayb qaala wafi lbaabi can ibni cabaasin wa jaabir bni cabdillaahi wa cabdillaahi bni camrin qaala xadiidu bni cumar xadiidun xasanu صaxiix qaala waalcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi sidan waay qaala xadaanaa abu kurayb huwa moxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa wakiic can sufyaan wahuwa athawriyu can yaziid bni abi ziyaad ninkan waa daciif yaziid bni abi ziyaad can moxamed bni caliyin can ibni cabaasin ana nabiya sal l slama waqata liahli اlmashriq reer mashriq buu u xadeeyey alcaqiiq caqiiq meesha la yidhaha caqiiqana waadi lcaqiiq oo madiine u dhow ma aha caqiiq kala waay qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasan ayuu yidhi xadiidkan abu daawuud iyo tirmidi baa warinayaan yaziid baana ku jira waa daciif mas'aladan ku saabsan ciraaq xaggee u ah miiqaad war badan baa ka taagan oo warkeeda wuxuu ka taagan yahay meel ah ee horta daatu cirqin ama caqiiq yaa xadeeyey ma rasuulkaa miiqaad ka dhigay mase cumar shaaficiyada badankood waxay leeyihiin waa daatu cirqin waxaa ka dhigay laba dhinac baa marka laysaga khilaafsan yahay masaladan nebiga maa xad ka dhigay mase cumar xadiid yacni culimada waxay u badan yihiin cumar inuu uga dhigay daatu cirqin oo ka dhigay miiqaad ee nebiga uunan ka dhigin bacdil axaadiidna waxay tilmaantay in nebigu ka dhigay laakiin waa daciif ibnu xajar wuxuu yidhi axaadiidtaas haddii laysu keen keeno waxaa caddaanaya ana lahaa aslan inay asal leedahay marka laysu geegeeyey asalay leedahay marka haddii la yidhaahda nebigaa marka miiqaad ka dhigay way baxiga labaad wuxuu ka imaanayaa daatu cirqin iyo caqiiq sida laysugu keenayo reer ciraaq daatu cirqinna waa loo xadi miiqaadaa looga dhigay caqiiqna waa kan miiqaad baa laga dhigay see la yeelaa marka waxay leeyihiin caqiiq xadiidkeeda waa kana waa daciif qaar marka daatu cirqin unbaa miiqaad noqonayso a'imada qaar ka midana waxay leeyihiin maya eh waxaan leenahay daatu cirqin waa miiqaatu liijaab waalcaqiiq miiqaatu listixbaab labadooda waxaa maka ka fog caqiiq daatu cirqin baa maka soo xigto marka waxay leeyihiin caqiiq in laga xarmado waa sunna haddii qofku kasoo tago soo dhaafana daatu cirqin yownan dhaafin waa miiqaadkii waajibka ahaa macnahaasaadna moodaa xoogaa inuu aada usoo dhow yahay akaru shaaficiyana sidaasay ku tageen labadaas meel baa marka laga baxdiyaa qaala baabu maa jaa-a fi ma laa yajuusu lilmuxrimi lubsuhu halkan wuxuu ka gelayaa muxaramaat lixraamka waxyaabaha marka qofka muxrimkaa xaaraanta ka ah oo liajli lixraamna xaaraan uga ah ayb waxyaabahaas marka lasoo koobo qeyb waxaa la yidhaahdaa itlaaf ayaa ku jira itlaaf wax baabi-in wey itlaafka marka waxaa soo gelaayo ugaarsi ile ugaar ama in la dilo ugaar ugaar dilkeed tinta in la yska xiiro ciddiyihii in la yska jaro kuwaasoo dhan marka waa itlaaf qaybna waxaa la yidhaha tarafuh waziina ku jirto tarafuha iyo ziinadu waxay tahay barafuun laysmariye iyo waxyaabahaas qaybna waxaa weeyaan waa jimaac iyo howlihiis muxaramaatu lixraamku marka meelahaasay intaasay isugu soo koobmayaan ayib waxyaabahaas buu marka halkan rabaa inuu ka hadlo ayib qaybta marka ziinada dharkana waa ku jira barafuunka iyo dharka qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa qutaybatu wa huwa bnu saciid qaala xadaana allaythu can naaficin can ibni cumar anahu qaal qaama rajulu nin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah maada ta'murunaa maxaadna amraysaa an nalbasa inaan labisanno ayb maada ta'murunaa maxaadna amraysaa an nalbasa inaan labisano min athiyaabi dharka xaalow ka mid yahay fi lxurumi waqtigaan xaramka fi lxurmi waqtigaan ixraamka ku jirno faqaala rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu yidhi laa talbasu lqumusa jawaabtiisa fiiri iyo su-aasha waxaa la su-aalay maxaan dharka ka labisanaa dharka labisan la labistaa badan marka kan aynan labiso karinoo u sheegaa marka leanna midka aynan labiso karinaa la tiri karaa midkan kalena lama tirin karo qofka marka su-aasha la weydiinayo inuu aada waxu fahmaayo waa daruuri marka laa talbasu lqumusa qamiis ha labisanina wala saraawiilaati saraawiil ha labisanina ayb qamiis iyo sarwaal marka waxaa ku jiro waxaa la haleeshiinayaa wax allaale wixii adiga jirkaaga ku cabbiran dharka marka qamiiska iyo sar- sarwaalka waxaa la mid noqonaysa funaanadda shaatiga wax allaala wixii adiga jirkaaga qaabkiisoo kale loo tolay shaatiga jirkaaga qaabkiisaa loo tolay gacmaa loo yeelay soo maaha qamiisku sidoo kale gacmaa loo yeelay jirkaaga lagu cabiraa surwaalku isagana lugow leeyahay lugti lugtaadii baa lagu cabiray wahaakada walal baraanisa burnusna ha labisanina burnuska waxaa la yidhaha qamiiska iyo koofidiisu isku tolan yihiin yani marka baraanistiina marka waxaa loo jeedaa marka wax jirkii dhan daboolo madaxii daboolayo ayb qamiisyadan ay maqaaribtu qaataan w burnuska walal camaa-ima cimaamadna ha labisanina cimaamadna wax allaale wixii lagu daboolo madaxa wa koofida waa soo gelaysaa waxaa soo gelayo wax allaale wixii madaxa lagu daboolo cimaamad iyo koofi labadaas shayga marka madaxa lagu daboolo ee mutasilka ku ah waay waxaa la diidaya laakiin wixii aan mutasil ku ahayn sida dalladoo kale dalladda iyada labis maaha waa la ogolyahay dalladda ninka muxrimkaa dallad iyo waa qaado karaa gurigan hoostiisa waa geli karaayo saqafkan saqafku madaxiisa u qarinaa laakiin dhar maahan saqafku hadda walal camaa-ima camaa-imtuna marka waxaa looga waxaa la haleeshiinayaa waxaas oo dhan walal khifaafa qofna ma labisanaayo qof iyo iskaalsana ma gashanayo intaan marka hadda lasoo sheegay naagaha iyo nimanka waa ku kala duwan yihiin naaguhu ayaga inay jirkooda madaxooda inay daboolaan waa laga rabaa waxaana laga qaadanaa dalaalada laa talbasuu waa jamcu mudakar saalim ayaa ku jira waawdan waaw waawuljamaaco waay oo lidukuur khitaabka marka nimankana ma soo gelayaan naagaha ayb mar haddii jumhuurku sidaasay qabaan mar haddaynan soo gelaynin dumarkii awalba maba soo gelinba khitaabkan mar haddaynan soo gelinna meesha niman unbaa lagula hadlayaa ee naaga kuma jirta xanaabilada ayaga waxay leeyihiin khitaabka nimanku naag waa soo geli xanaabiladaa khilaafsan aim a'imada kale iyagana marka waxay u baahanayaan qaraa-in kale iyo meelo kale ayagu inay aadaan oo ay uga saaraan dumarka ayb ilaa an yakuuna axadun qof inuu ahaanaya ma ahane laysat lahu naclaani qof in laba kabood ou ahaanayo inaynan u sugnayn yani laba kaboodoo dacasa maba heli karaba falyalbas ha labisto alkhufayni ninkaa markaasi kab ilaa anqowga gaarayso ama kuf maqaar yacnii gaarayo ilaa anqowga korkiisa daboolayo ha xirto oo yacnii ha labisto kuf ha labisto walyaqdachumaa ha gooyo maa asfala min alkacbayni labada anqow wixii ka hooseeyana qofka ha ka jaro maxaa laga rabaa marka macnaha waxaa laga rabaa dacas haw ekaysiiyo qofku iskaalso weyn oo anqowga dabooleysa kab lama haysto qof unbaa danta ku kaliftay qofkii ha qaato laakiin ciribta ha ka jaro yani anqowgii inta ka sarrayso ciribta ha jaro si uu hore hore un ugu geliyo lugtiisa ayb mas'aladanna marka aad baa laysku qabtay walyaqdacumaa maa asfala min alkacbayni da jumhuurka iyo xanaabilada isku khilaafsan xanaabiladu iyagu waxay leeyihin lama jaraayo ninku hadduu waayo kab qof buu labisanayaa mana jaraayo maxaa dhacay waxay yidhaahdeen walyaqdachumaa waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay xadiid ibni cabbaas ee imaan doona kan ku xigo oo nebigu wuxuu yidhi waidaa lam yajid innaclayni falyalbas ilkufayn bisu iska yidhi jumladii qaciga laguma sheegin xadiid ibni cabbaas isagaana dembeeyey leanna qisada ibnu cabbaas waa xajatlwadaac ibnu cumar qisadiisana waa ka horreysay marka xadiidkan walyaqdachumaa waa mansuuqay dhahay jumhuuru ahlilcilmina waxay yidhaahdeen maya ee midkaas aan lagu sheegin kan waa ziyaado ziyaadadaana la qaadana oo waa min baabi xamli lmutlaqi cala almuqayad halkaasna waa la idlaaqay intana qaci baa lagu qeyday haddii la gashana marka waa in la jaro xanaabilada marka naskigaas waxay cuskanayaan idaacat lmaal waaye maal la dayacayo waaye mar waxay leeyihiin ninkii aan maro hoose heli karin surwaal ha gashtaa la yidhi surwaalkii ha gooyo lama dhino maroo kale ha ka dhigo tanna lama jaraayo qiyaasay aadayaan waxaasoo dhan waa qiyaas fii muqaabili nas mar haddii naskii qadcigu soo arooray isagaasaa marka lagu camal fala ziyaada calaa dalika xadiidka ibnu cabbaas jumlada qadciga waa kusoo aroortay sunanu nasaa-iga nusakiisa dhowr nusqoo ka mida waxay ku dareen walyaqdachumaa asfala min alkacbayn oo min xadiidi ibni cabbaas ah oo min xadiidi ibni cabbaas annasaa-iga marka nusakha qaarkiis oo mujtabaha sidaasay qorayaan jumladaas walyaqdachumaa marka waxaan moodaynaa de wax uun jumladaa marka walyaqdachumaa waxay geliyaan qoladan nasaa-iga taxqiijiyaan daaru taasiilka waxay gelinayaan laba qows beyna qowseyn oo ay ka wadaan nusakha qaaraa siyaadiyey walyaqdachumaada ayb marka waa raaraadinay aimada wax ka hadlo ibnu xajar iyo aimada masaa-ishan iga ka hadashay ma aynan ka hadlin oo ibnu cabbaas xadiidkiisa jumladan walyaqdachumaa ma aynan uga hadlin ayb marka darxu tahriibkan marka waxaan ku arkay waliddiin alciraaqi xadiidkan ibnu cabbaasuu keenay walyaqdachumaa inay ku jirto sheegay nasaa-i buuna u tiiriyey daliil rasmi ah waayo marka nuskhada nasaa-igaasu inay jirtay lianna imaamkaanaaba wax kasoo guuriyey waliddiin alciraaqi waliyudiin alciraaqi ayaa wax kasoo guuriyey marka waa faysal iyadaas marka waxbay kala goyne xadiidkii ay dhahayeen waxbau nasakhay bimujaradi sukuuday ayagu daliishanayeen waaba jumladii baaba ku taallaba marka xanaabilada marka waa looga xoog badan yahay masaladaas ya kan maaha kan maaha isaga waa ogahay lam tarid fii usuulina alkhaiya ilaa calaa haami shibaa hadda annagu xadiid ibnu cabbaas ma wadna moogta ibnu cumar waa kan feeri xadiid ibnu cumar inay ku jirto jumladan laa khilaafa fiihi ee warka waa xadiid ibnu cabbaas soo ima fahmaysa xadiidka ibnu cabbaas marka ay dhahayaan laguma sheegin walyaqdachumaa isagaana dembeeyeyoo kan ibnu cumar nasakhay baaba lagu sheegay walyaqdachumaa nasaa-i baana mujtabaha ku wariyey bacdi nusakh baana dhigeen qaarna nusakha ma aynan qorin culimadii waaweyneyd sida waliyudiin alciraaqina waaba u tiiriyey nasaa-i ha xanaabilow ibnulqayim aaba aada u doodayba xataa idaacatlmaal waaye waxa keenaya badanaa waa ibnulqayim qowlkaas marka waa daciif walyaqdachumaa ha jaro maa asfala min alkacbayni waxa ka hooseeyo haddii uu jaro marka wax fidyaa lagama rabo ninkii dhibaato darteedu quf u labistay hoosna waa ka jaray fidye laguma laha waxba lagama rabo walaa talbasuu ha labisanina shay-an wax min athiyaabi dharka ka mida masahu zacfaraanu ou taabtay zacfaraan walal warsu geedka warsiga la yidhaha huruudkana ou taabtay yani zacfaraan wuxuu taabtay warsina taabtay ha labisanina waxaa laga qaadanaa marka fii gayri lixraam in lalabiso karo walaa tantaqibu lmar'atu alxaraam haweeneyda muxrimadda ma niqaabanayso niqaab ma xiranayso niqaabkuna waa marada indha shareerka waa wejiga lagu daboolo gadaalna laga xiro ayib niqaab marka haweenta ma xiranayso iyada waa laga reebay walaa tantaqibu lmar'atu lmuxrimatu marka la yidhi ninka isaga ka waran wejigiisa hadduu dabooloo kale mdmama yani ixraam isagoo ku jiro arrintan waxmay udhibaysaa ixraamkiisa madaxaynaan la dabooleynay garanay ninku uusa dabooleynin aimada marka meeshaas maalikiyada iyo xanafiyadoo kale waxay leeyihin ninkuna wejiga ma dabooli karo dalaalada ay ka ay naska uga fahmeenna waxay tahay iimaan iyo ishaaro waxay leeyihin haweenaydii min shanihaa inay wejiga daboolato awal ahayd haddii laga reebay nin oo shanigiisu inuu daboosho aynan ahayn min baabi owlaawa shaaficiyada iyo iyo aimada qaar kalena waxay yidhaahdeen wuu dabooli karaan isaga madaxaa loo diiday wejiga haddii uu marka saas oo kale uu daboosho isagoo ixraam ku jiro ixraamkiis waxa u dhibi maysa leanna haweeneydaa lagu khasisay qoladaas kale marka maalikiyada xanafiyada waxay daliishadeen walaa tukhamiruu wajhahu ninkii dhintay isagoo muxrim ka ahaa nebiga yidhi dhaqa iqsiluuhu bimaa-in wasidrin ku dhaqa wejigiisa iyo yacni madaxiisa ha daboolininayo wejigiisa riwaayaadka qaar ay tilmaameen riwaayadaas marka walaa tukhamiruu ra'sahu waa la arkay wajhahuda laakiin waxay u baahan tahay in aada loo feeriyo qolooyinkan kale jumhuurka marka waxay ku jawaabaan aimadan kale wejiga waxaa loo diidaya ha daboolinina yacni siyaana yacni taxqiiqan maadaama ninkan ou dhintay wax laga daboolayo taxqiiqan likash likashfi ra'si aad loo xaqiijinaa madaxa in uu feydmo marka wejigiiba haddaan loo dhaweynin madaxiina ma gaarayo wax saas oo kale tilmaamayaan laakiin iyada laftirkeeda u baahan in si xadiid ahaan loo fiiriyo zid calaa dalika marka waxaa ku dartaa intaas kabacdi waxaad kusii ziyaadisaabo maalikiyada iyo xanafiyada labadaas labadooda iyaga qofka muxrimkaa hadduu dhinto ixraamkiisii waa go-ayayba qabaan mar hadday qabaan marka ad wejiga iyo madaxa xadiidkaas marka daliil say ugu daliishanayaan marka ayib adu masaladaasna marka meeshaan waa looga warrama walaa talbasi lkufaazayni qufaazeynna yaynan gashanin qufaazeynku waa wax gacmaha la geliyo galofiska yaynan gashanin qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix waalcamalu calayhi cinda ahli اlcilmi camalkuna sidan weeyaan buu leeya ahlucilmiga agtooda baabu maa jaءa fii lubsi saraawiili saraawiisha labisashadooda wuxuu ku yimid waalkufayni iyo labada qof lilmuxrimi qofka muxrimka ah idaa lam yajid ilizaara wanaclayn hadduunan helaynin hoosgunti iyo laba kabood qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa axmed bnu cabdata adabbiyu albasriyu qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa ayubu qaala xadaanaa camru bnu dinaar can jaabir bni zayd wahuwa abu shactaa can ibni cabaasin qaal samictu rasuula llahi sal ly slam yaquul almuxrimu muxrimku idaa lam yajid ilizaara hadduunan helin falyalbas saraawiil saraawiil ha labisto waidaa lam yajid inaclayni laba kobood hadduunan helin falyalbas ilkhufeyn laba qof ha labisto jumlada goyntana inuu goynaayo waa kasoo hadalnay qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can camrin naxwahu qala wfi lbaabi can ibni cumara wajaabirin qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix wاlcamalu calaa hada cinda bacdi ahli اlcilmi qaluu waxay yidhaahdeen ida lam yajid ilmuxrimu lizaara hadduunan helaynin labisa saraawiila ayuu labisanayaa waida lam yajid inaclayni hadduunan helayninna labisa alkhufayni khufeyn buu labisana wa huwa qowlu axmed waa imaam axmed qowlkiisa wa qaala bacduhum waxay yidhaahdeen calaa xadiidi bni cumar iyagoo qaadanayo can inabiy sal ll ly slam ida lam yajid innaclayni falyalbas ilkhufayni walyaqdachumaa asfala min alkacbayn haka jaro wa huwa qowlu sufyaan athawriyi washaaficiy qaala baabu maa jaءa fi ladii yuxrimu wacalayhi qamiisun aw jubbatun midka xarmanayo isaga oo qamiis wato aw jubbatun ama jubbad isagoo wata jaakad qala xadaanaa qutaybat bnu saciid qala xadaanaa cabdullaahi bnu idriis wahuwa alwdiyu can cabdilmaliki bni sulaymaan can caطaa can yacla bni umayah qaala ra'aa rasuulu llahi sal ly slam nabiga waxau arkay caraabiyan reer baadiye qad axrama xarmaday wacalayhi jubbatunna oo wato faamarahu an yanzicahaa nabigu waxau amray inuu siibo qala xadaثna بن abi cmr qala xadaثna sufyaan can cmr bni dinar can cطاء can صfwan bni yعlى can abihi can الnabiy sal ه slm naxwahu bmacnaahu wahada aصxu wfi اlxadiiثi qisat qiso dheer buu lahaayo yacla bnu umaya cumar uu ku yidhi rasuulko waxii kusoo degaayo weligay ma arkin inaan arkaan rabaa nin baa nebiga u yimid markaasuu ku yidhi jubbad wato isku dharoobay barafuun markaa yacni barafuunka uu ka muuqdo korkiisa markaasuu yidhi su-aal buu su-aalay markaa nebiga sal ll ly slam cabaar u aamusay dhidid ayaa qabtay waa dhididay markaasu cumar yacla bnu umaya buu soo qabtay fiiri buu yidhi nebigo waxii uu soo haayo markii dhididkii iyo xoogaa laga fayday buu nebigu wuxuu yidhi aawa ninkii su-aasha weydiinaya aniga markaasuu yidhi inzac canka aljubba jubbadan iska siib ayuu ku yidhi waqsil canka adiib barafuunkaad isku dharoobtayna iska dhaq wasnac maa kunta tasnacu fii xajika wixii xajkaaga markaad xajinaysa aada ka fogaan jirtay ka fogow ilaa xajku ayaga waa yaqaaneen meeshaas marka qisada uu sheegaya taas xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qofka isagoo jaahila dharkan jubbad iyo qamiis iyo isagoo wato iska xarmaday iska siib un baa la leeyahay wax ku laasimayana male korkiisa fidye iyo dam iyo waxba lagama rabo isaga marka ninkan nebigu waxbaa waxbaa lagaa rabaa ma uunan dhihin waxaa kaloo laga qaadanayaa marka uu siibayo jubbadoo kale ama qamiiska siday yeelahay qaar baa waxay yidhaahdeen kor kama siibaayo leanna haddii uu kor ka siibo madaxiisa waa daboolma muxuu sameynaa marka hore hore u bixinaya ama waa waa la jeexay l qamiiska waa jeexayaa sidaasu iskaga siibaa laakiin culimadu waxay yidhahdeen waxaas idaacatlmaal aan la amrin waana idaacatlmaal lamana amrin marka ninkaana jubbadda si unbuu isaga siiba ama qamiiska marka intaas uu siibaayo hadduu kor ka siibo laa basa dhib male si ka fudud hadduu siibi karo madaxa uunan marayninna fiican waxaa laga qaadanayaa marka meeshaani qofku hadduu ku dhaco muxaramaat lixraam aan ahayn itlaaf aan ahayn itlaaf hilmaan dartiis ama jaahilnimo darteed waa macduur markaas waxa ka dambeeyo ayuu iska bedelayaa waxna lagama rabo laakiin hadday tahay itlaaf itlaafka martalan maxaa ka mid a timuhu iska xeeray isagoo jaahilka ah waa hilmaamay waa is iloobay inuu xarman yahay waa iska xeeray tinta amase ugaar buu dilay isagoo jaahilka ah ninkaas marka itlaafka sameeyey dembi ma leh laakiin waa laga rabaa fidya waa ku laazimi leanna kacbu bnu xujra markii nebiga uu ku yidhi injirta markay ku dhacday waa kii yidhi iska xeertanta fidyana iska bixi buu ku yidhi ninkan marka isagoo macduuro cudurdaariya yeelan karo ayaan haddana fidyadii laga daynin saa darteed marka culimmadu way kala qaadaan itlaafka iyo ziinada wixii tarafug iyo ziino ah jaahilnimo darteed hadduu ku galo waa iska dhaqayaa un barafuunka hortaadana u socaa la leeyahay waxbana lagama rabo itlaaf laakiin wuxuu u baahanayaa isaga fidyo dayib culammada qaar hilmaanka iyo jaahilnimada si guud u cudur daarayaanna waa jiraan oo ismigii iyo fidyadii labadaba ka kor yeelaya ayib qala whakada rawaa qataadaة wاlxajaaj bn arطah wغayru waaxidi can caطاء can yacla bni umaya qala wصaxiixu ma rawaa cmr bnu dinar wbni jurayj can caطاء can safwan bni yaclى can abihi can الnabiy sal l slm qala baabu ma jaءa ma yaqtl اlmuxrimu min الdawaab qofka muxrimkaa waxa uu dilayo oo ah xayawaanka yani xayawaankii keebuu dili karaa keebuusan dili karin qala qaala xadaثna mxamed bn cabdilmلk bn abi shawaarib qala xadaثna yaزيid bn zurayc qala xadaثna macmar can الزhriي can curwata can caaئiشha qala qalat qala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waslm خams fawaasiqu شhan waa fawaasiq fawaasiq marka jamcu faasiq fawaasiqna dabcan waxaa loo leeyahay hadda uu leeyahay waxay sameynayaan dhibkooda iyo xadgudubkooda darteed baa loo leeyahay yuqtalna waa la dilayaa fi lxarami xaramka dhexdiisa waa lagu dilaa kuwaas an inaad xaramka ku dishaa waxba dhib ma laha adoo ixraamanna waa dili kartaa ayb alfa'ratu dooliga waalcaqrabu dibqallooca waalquraabu dukaha waalxudayaa dafada waalkalbu lcaquur iyo kalbulcaquurka ayb meeshan marka alkalbulcaquurka maxaa laga wadaa dugaaga oo dhanaa laga wadaa ey maahan keliya waa dugaaga oo dhan ayaa soo gelayo axaadiidna waa kusoo aroortayba waxay kale culimmada uga macnahan ku fasiraan xadiidkii nebiga uu ku yidhi ninkii ina abilahab oo nebiga aad u dhibay allaahuma sallit calayhi kalban min kilaabika ilaahu ey eeyahaaga ka mida ku sallad libaaxaa cunay marka ninkii idan libaaxii marka ey baa laga cabiray marka walkalbu lcaquurku maahan keliya ey bis in laga wada dugaagoo dhan aa laga wada ayb imaamu maalik laftiisa muwadaa saasoo kale u sheegay ayb xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa kuwan in la dili karo macnaha loo baneeyey iyaga dilkooda muxuu yahay macnaha loo baneeyey kuwan in loo dilaa maxay tahay leanna macnaha haddii la fahmo wixii shantan la haleeshiin karaa la ogaan karaa ayb imaamu shaafici oo kale isaga wuxuu leeyahay macnaha waxay tahay inaysan anfac lahayn aanna la cuni karin isaga macnaha saasu ka dhigay manfaco ma leh walaa yu'kalu laxmuhaa hilbaheedana lama cuno marka wax allaale wixii aan hilibkiisa la cunin wax anfaca uu leeyahay aan jirinna muxrimku hadduu dilo wax dembiga korkiisa maaha ayb quraanshada tixsiga waxyaabahaas oo dhan sa qaabkaas ku gelina macna kaas wahay marka a'imada qaarna waxay yidhaahdeen cilladu waxay tahay imaam maalig oo kale ee wuxuu leeyahay cilladu waa iidaa cilladu waa dhib labada yacni xayawaanadani waxbay dhibaan mar hadday wax dhibaanna marka dhibkooda ayaa loo dila dartiisa haddii sidaa la yidhaahna marka wax allaale wixii dhib u saaxiiba oo qofka muxrimkaa uu iskaga baqo waa iska celin karaa waana dili karaa macnahaas marka iidaaga ayuuna rajaxay ibnu daqiiq ilciid ixkaamu laxkaamka naskana saasaa laga dareemaa buu leeyahayo dalaalat liimaa walishaara khamsun fawaasiqu baa la yidhi waxay faasiq ku noqonaya dhibka waay waxay faasiq ku noqonaya marka iidaagu daliilkiisu xoogaa waa muuqdaayuu leeyahay laakiin maa laa yuukalu laxmuhuda iyo meeshaan lagama fahmi karo xoogaa way adag tahay in laga fahmo xayawaan miyaa faasiq u noqonayo inaan hilibkiisa la cuni karin darteed yani wasfigan lagu tilmaamay baaba iidaaga tusaayo sidaasuu marka uu yidhi saasna waa waa dalaalo aada u xoog badan ayb isaga marka shaafici wuxuu leeya iyagoo iyadoon la cuni karin hadday iyo dhib isku darsato waabada min baabi owlaah in la dili kara macnahaas baa marka ku jira xanafiyada iyagu shantan ayay ku koobeen bis shantan waxaan ahayn lama dili karay dheheen waxay ku dareen alla ileh xayada abeesada abeesada bacdi riwaayaatna waa sheeg sheegeen bis bay dhaheen iyadana qowlkaas waa daciif leanna shantan waxaan ahayn in aan inaynan inaan la dili karin dalaalada wax looga fahmi karaa waa dalaa waa mafhuumulcadad cadadka mafhuumkiisuna waa min adcafi almafaahiim ayuu ku jiraa marka ilxaaqaasaa toosan marka wax allaale wixii wax dhibaaya waa la dili karaa ayb qaala wafi lbaabi marka guraabka isaga say noqona bacdi riwaayaat baa waxay leeyihin wlguraabu labqac waalguraabu labqac abqaca marka waa marka diilinta cagaa madow mid midka dhabarka ku leh ya aduu madoogaa ku jiro saasay kutubaha sasanku ah hay midkaas abqaca riwaayaadka tilmaamayo culamada qaar xamlu lmutlaq cala lmuqayad intay isticmaalaan quraabka meeshaan lagu idlaaqay halkaasna lagu qeyday abqaca bisaa la dilaa bay leeyihin waay qaala wafi lbaabi can ibni mascuudin wabni cumar waabi hurayrata waabi saciidin wabni cabaas qala xadiidu caaishaةa xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana axmed bnu maniic qala xadaana hushaymu qala akhbarana yaziid bnu abi ziyaad can bni abi nucmin can abi saciidin can الnabiy sal ly slama qaal yaqtulu lmuxrimu sabca alcaadi waa dilayaa muxrimka dugaagga soo xadgudbo wاlkalba alcaquur ayuu dilayaa wاlfa'rata wاlcaqraba wاlxidaata wاlguraaba xadiidkan isnaadkiisu waa daciif laakiin xadiidkii hore kusaxiixa ku noqona qaala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasan waalcamalu calaa hada cinda ahli lcilmi qaaluu waxay yidhaahdeen almuxrimu muxrimku yaqtulu waa dilayaa asabca dugaagga alcaadi xadgudbaaya walkalba iyo eyga wahuwa qowlu sufyaan athawriy washaaficiy qaala shaaficiyu kulu sabcin cadaa cala annaas ow calaa dawaabihim ama xayawaankooda xoolahooda kusoo xadgudbayaa dugaag kastoo saas ah falilmuxrimi qatluhu muxrimku inuu dilo ayuu leeyahay qaala baabu maa jaaa fi lxijaamati lilmuxrim toobinta ninka muxrimkaa usugnaatay inuu istoobi karo qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata can camri bni dinaar can taawuusin wa cataa can ibni cabaasin ana nabiya sal l l slam ixtajama wahuwa muxrim nebigu waa istoobe isagoo xarman qala wfi lbaabi can anasin cabdillaahi bni buxaynata wajaabir qala xadiidu bni cabaas xadiidun xasanu صaxiix waqad rakhasa qowm min ahli اlcilmi way rukseeyeen fi lxijaamati toobinta lilmuxrimi wa qaaluu waxayna dhaheen laa yaxliqu shacran tin maxiira yani markaas uu uu istoobayo tin iskama xiiraayo tintiio ku taallo hes toobo yaan tintii la xiirin oo la goynin ayb wa qaala maaliku laa yaxtajimu lmuxrimu ilaa min daruuratin imaam maalik wuxuu yihi muxrimku isma toobaayo ilaa inay dani ku kallifta maha wa qaala sufyaan athawriyu washaaficiyu laa ba'sa dhib male an yaxtajima almuxrimu muxrimku inuu istoobo walaa yanzicu shacran tinna iska fujin maayo hadday dhacda marka uu u baahdo madaxa tinna uu iska xiiro sidaa lagu toobo fidyaa ku laasimaysa qaala baabu maa jaaa fii karaahiyati taswiiji اlmuxrimi muxrimka guurintiisa inuu haween guuriyo ayuu u baab yahay wuxuu ku yimid qaala xadaanaa axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qaala xadaanaa ismaaciil bnu culaya qaala xadaanaa ayubu can naaficin can nubayhi bni wahbin wahuwa alcabdariyu almadaniyu hiqatu qaala araada bna araada bnu macmarin baa wuxuu doonay an yunkixa bnahu inankiisa inuu guuriyo yani inankiisa inuu nikaaxo ayb isagaa marka yani nikaaxibuu daraf iyo wax ka ahaa ama ama inankii baa laga yaabaaba inuu isagu ixraam ku jiro fabacanii ilaa abana bn ama nikaax buu u aqbalaya dabcan saasay u egtahay fabacanii ilaa abana bni cuhmaan buu ii diray wahuwa amiiru lmawsim ayuu ahaa bimakata dadka xujaajta ninka amiirka u abuu ahaa faataytuhu waan u imid faqultu waxaan idhi ina akhaaka walaalkaa yuriidu wuxuu rabaa an yunkixa bnahu inankiisa inuu nikaaxo fa axaba an yushhidaka dalika inuu ku markhaati geliyou jeclaystay qaala laa uraahu ma u malaynayo yidhi ilaa acraabiyan jaafiyan inuu yahay maaha nin reerbaadiye ahoo qallalan un baan u malaynaa buu yidhi ninkaas yani reerbaadiye wuxuu ka wadaa nin cilmi laba maba aha ninka waxaan u malaynayaa inuu yahay nin iska yacni cilmi aan lahayn oo reerbaadiye reerbaadiye ah ayib meelaha qaar cilmigu baadiyaha sida qaalibkaa ma jiro magaaladuu cilmigu yaallaa laakiin meelo waxaa jira cilmigu baadiyaha yaallo magaalada eber ay tahay waa iska nisbi dhulkan muritaaniya iyo waxaa lagu leeyahay baadiyahu cilmigu aada u jiraa dadka reer magaalkaa juhalo ah waa iska nisbi marka ina almuxrima muxrimku laa yankixu ma nikaaxsado walaa yunkixu waxna ma nikaaxiyo ow kamaa qaala uma xadatha can cuhmaana midlahu buu ka sheegay yarfacuhu cuhmaanna isagoo nebiga u koryeelaya meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ninka muxrimkaa nikaax inuusan tawalinaynin laa inuu wax nikaaxo in lagu in isaga lagu nikaaxo cid inuu u aqbalo wakiil inuu cid u noqdo maxaas o dhan ma samayn karo ayib leanna waxa qofka uu qof kale u wakiilan karo waa wuxuu isaga inay wixii isaga uu samayn karo u bannaano wakaaladna u samaysan karo ninkii muxrim waaye ninbuu u wakiishay gabadhii guuri isagiiba ma guurin kara hadda horta exraamku waa inuu ka baxa qaala wafi lbaabi can abi raaficin wamaymuunata qaala xadiidu cuhmaana xadiidun xasanun saxiix jumhuurkuna sidaanay qabaan qala wاlcamalu calى hada inda bacdi cinda bacdi asxaabi الnabiy sal اه ly slam minhm cumar bn الkhaطaab wcaliy bn abi طalib wbn cumar wahuwa qowlu bacdi fuqahaai الtaabiciin wabihi yaqulu maliku washaaficiyu axmedu waisxaaqu laa yarowna an yataزawaja اlmuxrimu waqaluu in nakaxa fanikaaxuhu baطil hadduu nikaaxsado nikaax waa bail bail haddii la yihi wax ka dhalanaa male bail qaala xadaanaa qutaybatu qaala marka nahyigaanay u celiyeen macnan fi nikaax macno nikaaxa ku jiro leanna weligu nikaaxu daraf ka yahay ayb waa rukni arkaanta nikaaxa ka mida waa weligu isagiiba marka haddii uunan nikaax samayn karin nikaaxiiba nahyigu nikaaxu usoo noqonama ayb qala xadaana qutaybatu qala xadaana xamaad bnu zaydi can maطrin اlwaraaq can rabiicata bni abi cabdiraxman wa rabiicata ra'yi can sulaymaana bni yasaarin can abi raaficin qaala taزawaja rasuulu lahi sal l slam maymuunata ayuu guursaday wahuwa xalaal isagoo xalaal wa banaa biha wahuwa xalaal waana la aqalgalay isagoo xalaal ah wa kuntu ana rasuula wa kuntu ana anigu waxaan ahaa rasuula ergeygaan ahaa yani ninkii u dhexeeyey fii maa baynahumaa dhexdooda oo anaa u kala dab qaadayay xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa maymuuna nebigu inuu guursaday isagoo xalaal ah isagoo muxrim aanu guursanin qaala alimaam abu ciisa hada xadiidun xasan walaa naclamu axadan asnadahu gayra xamaad bni zayd can maطrin اlwaraaq can rabiica qaala warawaa maliku maliku bnu anas can rabiicata can sulaymaana bni yasaar ana الnabiya sal ا ly slam taزawaja maymuunata wahuwa xalaal rawaahu maliku mursalan kan waa mursal wa rawaahu ayضa sulaymaan bnu bilaal can rabiicata mursalan xadiidkan waa laisku khilaafay abi raafic malik iyo sulaymaan bnu bilaal waxay ka dhigeen xadiidkan mursal maطar alwaraaqna wuxuu ka dhigay muslim qaala waruwiya can yaziid bni اlasam can maymuunata qaalat tazawajanii rasuulu lahi sal ly slam wahuwa xalaal nebigu waa waa i guursaday isagoo xalaal ah wa rawaa bacduhum can yaziid bni اlasam ana nabiya sal ly slam tazawaja maymuunata wahuwa xalaal tii hore marka de maymuuna u warrantay midaanna waa mursal leanna yaziid bnu اlasam nebiga waqtigiisa kama warrami karo waa taabici wa yaziid bnu اlasam huwa bnu ukti maymuuna maymuuna walaasheedaa dhashay waayahay xadiidtan oo dhan marka waxay daliil u tahay muxrimku inuunan nikaaxsan karin kii hore oo cuhmaan isaga muslimaaba warinaya kuwan dambana wuxuu u keensaday inaan lagu mucaaradi karin xadiidkan xadiidka cuhmaan inaan looga hor imaan karin nebiga maymuuno guursaday isagoo muxrima ma looga hor imaan karo isagoo xalaal oo guursaday waaba tanaa tirmidi marka habkaas ku socda baabu maa jaa-a fi ruksati fi dalika laba baaboo isla socoto arrintaa markaa ruksadeeda qaala xadaanaa xumayd bnu mascadata wahuwa saamiyu saduuqun qala xadaanaa sufyaan bnu xabiib wahuwa albasriyu hiqat can hishaam bni xasaan wahuwa alqurduusiyu can cikrimata can ibni cabaasin ana nabiya sal ll l slam tazawaja maymuunata wahuwa muxrim nebigu maymuun uu guursaday isagoo xarman ruksada marka laga fahmaya waxay tahay mar hadduu nebigu u guursaday isagoo muxrima idan ninka muxrimka ah nikaax xaaraan kama ah bukhaari mas'aladan kitaabulxaj markuu baabeeyey xadiidkan bisow keenay kan cuhmaan isaga ma warinin kanuu keenay waxaa laga dhadhansaday marka meeshaas isagu inuu qabo inuu guursan karo xanafiyada iyo sufyaanu thawri iyaana qabaan sidaas akaru aimana sidau sheegay maalik shaafici axmedna waxay qabaan in uunan guursan karin muxrimka xadiidkanna waxay uga jawaabeen xadiidkan waa khata ayaa ku jira iyo qalad wa huwa muxrim taas maahane wa huwa xalaal leanna maymuuna iyadaa ka warrantay isagoo xalaala inuu guursaday abuu raaficna wuxuu ka warramay nebigu isagoo xalaala inuu guursaday waana ninkii u dhexeeyey ibnu cabaas marka qofka saaxibatu lqisa ayaa adraa minhu iyadaa kaga aqoon badan xaalkeeda xadiidkan marka waxaa laga raj waxaa laga rajaxayaa kan kale kan marka waa marjuux inkastoo saxiixa ku yaalla waa laga raajaxsanya daciif maaha laakin waa laga raajaxsanya tirmidi inuu jamciyo isku daya waa arkaynaa qaala wafi lbaabi can caaishata qaala xadiidu bni cabaas xadiidun xasanu saxiix wاlcml عlى hada cinda bcضi ahli اlcilmi wbihi yaqulu sufyaan الthawriy waأhlu الkufa qala xadaثna qtaybة qala xadaثna xamaad bnu زayd can ayuba can ikrimta can ibni cabaas ana الnabiya sal ه slam taزawaja maymunata wahuwa muxrim qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna dawud bn cabdالرaحman الcaطاar can cmr bni dinar qala samictu aba shacثa yuxadiث can ibni cabaas ana الnabiya sal ه slam taزawaja maymunata wahuwa muxrim qala hada xadiiثu صaxiix وأbu الشhacثاء ismه jaaبir بن زayd qaala وqad اkhtalafuu fي تزwiiجi النabiy sal اه slam maymuunata uu guursaday لأnna الnabiya sal اه slama تزawajaha fii طariiqi maka nebigu wuxuu ku guursaday maymuuna dariiqa maka markuu usocdo faqaala bacduهm qaarkood waxay dhaheen تزawajahaa xalaalan isagoo xalaal lahu guursaday wadahara أmru تزwiijihaa guur guurkeeda guursashada uu guursaday iyadana waxay soo shaac baxday wahuwa muxrimun isagoo muxrima yacnii dadkii waxay maqleen un isagoo muxrima yani isagoo xalaalow guursaday kadib muxrim buu noqday dadkiibaa waxay kusoo baraarugeen ay maqleen isagoo muxrima un guur inuu guursaday bay ku baraarugeen uma banaa biha waa wuxuu kula aqalgalay wahuwa xalaal bisarif meesha sarif fii dariiqi maka wa maatat maymuunatu bisarif meeshaa nebiga ku guursaday kula aqalgalayna ku dhimatay yacni meeshaa nebiga kula aqalgalay ku dhimataan ujeeda xaysu banaa bihaa rasuulu llahi sal ll ly slam wadufinat bisarif sarif baana lagu duugay qaala xadaanaa isxaaq bnu markaa nooc oo jamcin camala qaala markaa ninkii yidhi isagoo muxrim uu guursaday markii uu arkay unbuu ka warramay qala xadaثna isxaaq bnu mansuur wahuwa isxaaq bnu mansuur bni bahram alkowsaj qala akhbarana wahb bnu jariir qala xadaثna abi wahuwa jariir bnu xaazim qala samictu aba fazarata rashid bnu kaysan ayb alcabsi huwa hiqat qala samictu aba fazarata yuxadiثu can yaziid bni اlasm can maymunata ana rasuula اlah sal l slam taزawajaha wahuwa xalaal wabanaa biha xalaala wamaatat bisarif wadafannaaha waanan duugnay fi dullati baan ku duugnay allatii dullada oo banaa bihaa nebiga uu kula qalgalay fiiha dhexdeeda ayb xadiidkanna marka marfuucnimadiisa iyo mursalnima musnadnimadiisa iyo mursalnimadiisaa laysku qabtay qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu غariib warawaa gayru waaxidi hada alxadiida buu weriye can yaziid bn lasam mursalan qaabkiisa saawa marka yaziid baa wuxuu yihi ana الnabiya sal ll ly slam taزawaja maymunata wahuwa xalaal hada akhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed